maxkamadda dembiyada caalamiga ee heeg ayaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inay rido xukunka muranka marinbiyoodka xuduudda ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya haddaba dacwadan oo soo socotay dhowrkii sane ee u dambeeyey horumar nooceeya andhahde heero nooceeya ayay soo martay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa wariyaha v o eda saare cabdi axmed muranka biyaha badweynta hindiya ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya wuxuu soo jiitamayey shantii sane ugu dambeysay cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay boqol iyo lixdan kun oo kilomitris oo isku weer ah soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamadaasi caalamiga ah sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii bishii sideedaad baarlamaankii soo jira xilligaasi soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wadahadal la gelin karin arrinta badda soomaaliya maadaama kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay kenya soomaaliya sanadkii labadii kun iyo sagaalkii markaasi oo dowladdii midaasi ka horreysay ee la gashay fawsiya yuusuf xaaji aadan waxay horey u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya waxay iga warantay marxaladihii kala gedisnaa ee dacwadda ay ku soo bilaabatay anigoo soo qaaday waraaqo aada u fara badan ilaa laba shandadood oo documentationa oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyey dalal badan sidii loo maxkamadihii la qaaday iyo waxaynu iyo recordskeenii horeeya u yaalay aynu samayno inagu madaxweynaha baarlamaadkii aanu imi waxaa qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa uu madaxweynuhu yidhi baarlamaanku ma ogolaanayaan aan markaana ku yidhi baarlamaanka annagaa la hadlayna anaa hortagaaya annagaa qancinayna baddeynu way tegaysaa haddii kale sidii baan isla garanay muna sharmaani baanu la hadalnay munaanu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yari noo noqoto iyadiiyo allah u naxariista saalixi kaysku horta sidaasuu ku bilowday anigu waxaan ka tegey marka iyadoon koort ku bilaabanin labada kuntii afar iyo tobankii febraayan anigu ka tegey dowladda iyadii dhacday laakiin markii waa la sii waday madaxweynuhuna xoog buu saaray wixii dhaqaalu u raadiyey looyaraa markaa kayskii si weyn u galay internationala iyo iyo muna iyo saalixi waxaasoo dhanna waxaa la sameeyey intaan joogay waxaa qasaba mar haddii maxkamadda kayska la geynayo siday nagula taliyeen unclos in horta kenya laga wada hadlo la yidhaahdo marka la yidhahdo waa ka quusanay wadahadalkii mar baanu is aragnay laba jeeroo kale iyagaa gooyey marka sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska mar haddii wadahadalkii laga daalay maxkamadda kayska iyadaa la wareegtay marka muddadii shanta sano aheeday soo socotay dacwadda haddaba waxay soo martay xaalado kala gedisan garyaqaan axmed cali daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee soomaaliya marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda haatan isaga oo ku sugan heeg ayuu iiga warramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya wamaasan tahay sahro laba marxaladood ayaan u kala qaadi karaa marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada kenya oo bilaabatay laba kun iyo shantii markii uu madaxweynahooda uu soo saaray proclamationka uu ku jeexanayeen xuduud xuduudda iyaga keli ahaantooda khaaska u ah islamarkaana ay gudbiyeen iyo lagu daro m o u gii ka dambeeyey marxalad baan isku oran karaa marxaladda labaad oo ah inaan dacwaddan la geeyo maxkamadda i c j ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii agost laba kun iyo afar iyo tobankii ayay bilaabatay kadibna dacwaddii ugu horreysay ee dowladda soomaaliyeed ee gudbisay maalinkaas ayay ahayd kadibna adigu oktoobar laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa dacwaddii oo dhammaystiran maxkamaddu ayna soo weydiisay inaan soo gudbino marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay laba kun iyo shan iyo tobankii marxaladahaas kadibna kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama ayna soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection waxa la yidhahda ama is-hortaag horudhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dha maxkamaddani awood umale dacwadan inay qaado doodaas haddana nagu furantay oo sidaasay ku bilaabatay waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka newt kalmaylka marka la eego baddan muranka uu kala dhexeeyey muddada soomaaliya iyo kenya baaxaddeeda inta ay la eg tahay iyo kheyraadkeedaba doctor abukar yuusuf warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda stockholm ee cariga sweden si dhowna wuxuu ula shaqaynaya khubarada soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay waa xariiq aadahaya halkaayo koonfurbari xariiqaas marka kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kuraa toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha marka dhulkaas ayaa waxaa kasoo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda triangle dhul saddex geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay boqol kun oo kilomitr square ah xataa meelaha qaarkoodna ay leeyihiin ilaa boqol boqol iyo konton kun oo kilomitr square inuu yahay marka waa dhulkaasu ay ku jiraan sida ay sahamiyeen sharikadaha shidaalka shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan ku raha dabiici ay ku jiraan waxaana ku jira lix iyo labaatan bloog oo ah xirmo ama xirmo haddaan u dhasi kalaba soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiiciya dalal dhowr ah ayaa kaysas noocan oo kaleeta ay xusud mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen muddooyin